ciidamada ammaanka dekada muqdisho casimada dalkiyo wayba gadantaha ka dhigana konteenaro daawooyin daroogadhi oo markaas dalka sheeneen hano kumida ganacsatada dalka iyo oona aan ku warqabna saameynta bulshada anjeysada doonan daawooyinkaasi ankoreen afayeenka booliska soomaaliya iyo wayba uuse sharaxaad kubiyey tirada daawooyinka ee lagobadi qaabka markaas lahandhoofi iyo weliba tallaabada lala beegsada doona ganacsatada haroorti uuse oona ballanqaaday in dekada ku ilaaliyo doonaan daawooyin iyo weliba cunooyindhi oo markaas gudo magaalada galayaan waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed mar kale inaan la wadaagno arrimo ku saabsan la dagaalanka waxyaabaha maanduuriyaha ama kutorobaanka ah ama daawooyinka xaddhaafka ah ee la isticmaalo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan laamaha amniga iyo maamulka edekedda magaalada muqdisho oo markii labaad goobtan aan ku soo bandhigayno muddo bil gudahooda ama laba bilood gudahooda ah in la soo qabto daawooyinkan dhibaato weyn ku haya amniga dhaqanka iyo dhaqaalaha bulshada soomaaliyeedba waa u mahad celinaa dhammaan laamaha amniga ka wada shaqeeyey uu maareeyaha garabkayga taagan yahay dekedda alaabtan aad u jeeddaan waa daawo isla markaana waa sun daawada waxaa loogu talagalay in qiyaas laga isticmaalo laakiin magaalada muqdisho waxaa ku soo badatay in daawadii loo isticmaalo maanduuri ahaan ganacsatada iyo dadkii ku soo qariyey barastemool baakad ku jira in lagu soo dul qoro baakad ay ku jirto daraagiis ayaa waxaa lagu soo dul qoray barastemool si dekedda loo dhaafiyo laakiin maamulka iyo laamaha amniga dekedda oo aad u foojigan ayaa waxay qabteen wixii gudaha ku jira inay ogaadaan taa waxay noo suurtogelisay in daawadan aad u jeeddaan maanduuriyahan aad u jeeddaanoo konteenarkan buuxo ah gacanta lagu soo dhigo waxaan u mahad celinaa maareeyaha dekedda hoggaanka ilaalinta canshuuraha nabad sugidda iyo dhammaan laamaha amniga goobtan ka shaqeeya ee la qaldi waayey waxaan leeyahay waa la qaldi waayey haddii barastimool loogu soo qoro xitaa ay qabteen meesha waxaa iiga muuqata inay foojigan yihiin waxaan leeyahay dadka ku foogan marka waxaan inay bulshada dhex keenaan adna ku anfici maayo ilmahaagana anfici maayo bulshada soomaaliyeedna anfici maayo maray waa kaaga mahad celinaa adiga ciidankaaga waa lawadaa maxkamadaa la tiigsan doonnaa dhanka kale maareeyaha dekadda muqdisho ale ameerika iyo ku hadale sada galantaanka dhikeen konteenaradu iyo markaasada sharcaga langmarsiiyo doona dadkii iskulahay use onang mahadnagi ciidamada ammaanka ee daawooyinka galanta ka dhigi bismillahi raxmaan raxiim waxaan marka hore u mahad celinayaa ciidamada kala duwan ee ka shaqeeya dekadda muqdisho booliiska nabad sugidda iyo kuwa kaleba afhayeenka iyo taliyaha maxaa la dhahaa bariise mareya ku-xigeenka idinkale waa idin salaamaya waxaan sharaf u leeyahay maanta in halka lagu soo bandhigay sa aragteen oo afyeenka aad uga hadlay in dekedda iyadoo la shaqaynayso ay ka dhexayso shaqo wanaagsan ciidanka amniga ka shaqeeya dekedda inaan soo qabannay konteynerkaas oo ay ka buuxaan daawooyin lama awaalay magac laga soo bedelay oo ah daroogo ah ciidankeena ayaa mar kale u mahad celinayaa dekedda waxay markasta ka shaqaysaa ka shaqayn doontaa inaan waxaanoo kale dadka ka ilaalino daawo keliya ma aha cuntada kala duwan oo dhacay waa soo qaban doonnaa waa ogtihiin bishii hore in la soo qabtay bur dhacay oo dadka loo waday insha tacala anaga waaan waxaa ballanlaga ah ciidankeenna iyo anagana wada shaqayno waa waxyaabahan maanduuriyaasha ahaa iyo waxyaabaha oo illegalka ah aan ka ilaalino waddankeena soo galaan marka ayaan soo sheega afyeenka dadka oo keenay hadda lagu guda jiro in la soo qabto waa la soo qabta qaarkood kuwa kale waa la soo qaban doonaa